Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si toos ah uga bilaabmay tartanka kubadda cagta iskuulada, kaas oo ay ka qayb galayaan 28 iskuul oo ku yaala degmada Kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada. Tartanka oo sanadkiiba mar la qabto ayaa ujeedkiisu yahay isdhexgalka dhalinyarada iyo bulshada. Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, Dowlad Goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Cabdiraxmaan Caamir, oo daahfuray tartanka ciyaaraha iskuulada degmada Kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada, ayaa ka hadlay muhiimadda ciyaaruhu u leeyihiin isdhexgalka bulshada.
Waxaa noo furmay tartanka ciyaaraha iskuulada, waxaana ku tartamaya 28 iskuul oo degmadan Kismaayo ka tirsan. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inay guul ku dhammaato. Taas markii aan ka gudbo, waxaan leeyahay dadaalkiina sii kordhiya. Ciyaarahan muhiimadda ay leeyihiin markaan ka hadlo waa kow isdhexgal bulsho, iskuulaadkii ilmihii aan isgaranayna isbaranaya. Waxaa kaloo faa'iidada uu leeyahay xamaasaddii iyo ilmihii meesha wax kale ay ku mashquuli lahaayeen oo isla markaas u soo jeesanaya isboortiska oo lagu mashquulinayo intii balwad iyo iyo arrin kale intay micnaha dhexgeli lahaayeen waxaana rabnaa insha allahu tacaala biidnillahi kariim cayaarahan inay sii socdaan sanadkiina markaan ka warramo cayaarahan sanadkiiba waxaa la qabtaa hal mar waxaana ka soo qayb gala iskuulada degmada Kismaayo oo dhan degmooyinka kale gobolka ka tirsanna insha Allah waxaan rajaynaynaa sida Doobley iyo Afmadow ayagana in laga qabto ciyaarahan kadaalika degmooyinka gobolka Gedo ayagana sidaas oo kale waxaan rajaynaynaa inaan ka qabanno qorshaha way noogu jiraan waxaan rajaynaynaa insha Allah ciyaartan ciyaar fiican oo lagu kalsoonaan karo inay ka soo baxdo dhammaan inta ka soo qayb gashayna waan u mahadcelinayaa